bulshada soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan laamaha amniga kuna wargeliyaan wax kasta oo ammaanka liddi ku ah goob kasta iyo wakhti kasta waxaa heegan ugu jira ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo ciidanka ammaanka guud ahaan si wax looga qabto waxaan halkan fariin adag ugu dirayaa dadyooga ku fakaraya inay ku dhex laafyadaan gobolka banaadir iyagoo qori wata oo aanan ka tirsanayn laamaha ammaanka booliiska iyo sirdoonka dhammaantood aanan amar u haysanin inay roondeeyaan cid kasta oo lagu arko ayadoo sidata qoli sharci dare ah ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo ciidamada ammaanka waxay ka qaadi doonaan tallaabo ku habboon oo uu cawaaqib xumo kala kulmi doono waxaan u digaynaa hooyooyinka dhalay dhalinta maanta aan hayno ee baangadahan waaweyn sitay hooyo waxaan ku leenahay ubadkaaga ogow saacad kasta iyo wakhti kasta goobta uu ku sugan yahay madna lagaa aqbali doona ma ogeyn waxa uu samaynaya iyadoo dhibka aad arkayso uu ka jiro gobolka banaadir oo ciidanka booliiska soomaaliyeedna hari habeen ay heegan ugu jiraan oo hooyaadkii uga tageen sidii ammaanka gobolka banaadir loo sugi lahaa waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed shacabka muqdisho waxaan ugu mahad celinayaa sida ay caawa u taageereen ciidanka sida ay caawa ula shaqeeyeen ciidanka ay ugu farmuuqeen waxyaabihii xumaa mootooyinka ku fakeraya ee dhacaya moobeelada waxaa caawa halkan yaala moobeelo dhowr ah ee raggii dha ayna ay joogaan ayagoo qoryahooda sita oo aysan ka tirsanayn laamaha amniga dhammaantood bulshada soomaaliyeed gacan naga siisay wuxuu isku dhaafay min daraf ilaa dacal ee magaalada muqdisho laga soo bilaabo ex control balcad ilaa ex control afgooye intaas waxaa raacdaysanaya ciidanka booliiska soomaaliyeed oo luuq iyo wadacad iyo meel walba uu mara kaga daba dusayey waxaana halkan idin ka muuqda waxyaabaha qamriga lokalka iyo internationalkaba ah oo si qarsoodiya magaalada lagu soo geliyey haddaba dhammaan waxyaabaha halkan idinka muuqda waxaan isla beritu horgeyn doonnaa maxkamadaha awoodda u leh inay xukumaan waxaana laga soo saari doonaa tallaabo bulshada soomaaliyeed ay ku qanacdo waxaan idin leenahay guulaysta afar labaatankii saacba saan ayaan u qaban doonnaa warbixin si ammaanka magaalada sidaan iyo si kasii fiican uu u noqdo waana mahadsan